الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تهلو نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen talaadaha taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararkaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah wallaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala daraaddiisii ayaan u soo socnaa ka bacdi soomaa inaan idink aa idiin furanno oo waxay cadow ah meeshaasi joogin inaan laayno
كنا بالإله معلقين تسيل دماؤنا في الله دوبا وتسقي شجرة الدين المتينة
waa dardaaranka isishaadi zakariya cumar saalax cuhmaan oo ahaa amiirkii inqimaasiyiinta ee weerartay godka jilicow caawa ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna faafreebka inshaa allah qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah shabeellada hoose gaari nooca aysan xabadu karin oo ay la socdeen saraakiil murtadiin bangaraaf ah oo maanta lagu burburiyey duleedka degmada afgooye kadib qarax culus oo mujaahidiintu ay la beegsadeen gaarigaasi warbixin ayaad dhegaysan doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah cali guudlaawo oo shaqo ceerin ku sameeyey muuse salaad weheliye oo ahaa guddoomiyihii maamulka hirdada hirshabeelle ugu magacawnaa hiiraan kadib markii maleeshiyaadkii uu hogaaminaya lagu jebiyey dagaalladii ka dhaca bariga hiiraan barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan maamulka ashaadaladirhirka isku magacaabay koonfur galbeed oo magaalada baydhabo ka hor joogsaday siyaasiyiin mucaarad ku ah maamulkiisa iyo xisad ka dhalatay arrinkaasi waa kuwa siyaasiyiinta laga hor istaagay magaalada baydhabo faafareebka ayaad caawa ku dhegaysan doontaan waxaan sidoo kale faafareebka caawa idinkugu haynaa shan iyo labaatan qof oo ka mida dadka reer miyiga ah ee ku sugan deegaanaha hoosaga degmada buurhakaba oo ka faa'iidaystay mashruucii dhinaca kobcinta ee ka socday wilaayada baay qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadaleynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheena ayaa faafareebka igala qaybgeli doona anna halkan idinkala socodsiinaya waxaadna si toosan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalusee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad si toosaan nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka
أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeenu ku eegi doonna wuxuu noqonayaa istishaadi zakariya cumar saalax cuhmaan oo ahaa amiirkii inqimaasiyiinta ee weerartay godka jilcow ku soo dhowaada dardaaran uu ka tagay halyeegan ka hor inta uusan ka qaybgelin howlgalkii godka jilcow ee lagu soo furtay maxaabiistii muslimiinta ee halkaasi ku xidhnayd إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ۖ ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم
سنمضي في الطريق ولن نبالي وننصر دين رب العالمين على أشلائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سنينا سنمضي في الطريق ولن نبالي
waxaan idin leenahay ummadda muslimiinta ah waa dhibaatayseen waxaana ku dhibaatayseen xabsiyada gaar ahaan xabsiga jilcow biiidnillaahi tacaala horta kuwa xabsigaas walaalaha ku jiraan waxaan leenahay maanta iyo beri bis ah na sugaa biiidnillaahi tacaala wallaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala daraaddiisii ayaan u soo socnaa ka bacdi soomaal inaan idink aa idiin furanno oo wixii cadow ah meeshaasa joogin inaan laayno
كنا بالإله معلقين تسيل دماؤنا في الله دوبا وتسقي شجرة الدين المتينا كتاب الله zakariya cumar saalax oo ku magac dheeraa cuhmaan waa amiirkii hogaaminayey halyeeyadii inqimaasiyiinta ee weeraray xarunta murtadiinta ee godka jilacow ee magaalada muqdisho geesigan oo ahaa halyeey ku soo hanaqaaday jaceylka jihaadka iyo istishaadka ayaa ka dhashay beesha dabaree gaar ahaan mariire wuxuuna ku dhashay degmada diinsoor ee wilaayada baay istishaadii zakariya cumar saalax ayaa ka tirsanaa jabhadda wilaayada islaamiga ah ee mudug isagoo ka soo qayb qaatay dagaallo lagu dhiig bixinaya maleeshiyaadka riddada oo ka dhacay wilaayadaasi inqimaasi zakariye oo muddo hilow iyo hamuunba u qabay fulinta howlgal istishaadi ah ayaa iska diiwaangeliyey katiibadda cisiga iyo sharafka ee istishaadiyiinta wuxuuna muddo ribaad ugu jiray inuu mar uun fuliyo camaliyad istishaadiye ah نبالي وننصر دين رب العالمين على أشلائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سنينا هي الدنيا ورب البيت تفنى istishaadii zakariya oo ka mid ahaa halyeeyadii fuliyey camaliyaddii loogu magacdaray howlgalka u gargaaridda kuwa dulman ee labiyo tobankii bishani rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriga ka dhacday godka jilacow ayaa dhiiggiisii daahirka ahaa u huray u nusraynta maxaabiista muslimiinta ee ku xidhnaa godka jilacow intii uu socday howlgalkaasi wuxauu walaalkeen zakariya fariimo dhaxalgal ah ka soo dirayey dhismayaasha godka jilacow halkaas oo uu kula dagaalamayey cadowgii halkaasi lagu weeraray marka qofkiina la hadlaayo waxaa weeyaan waa walaalkii hogaaminaya ciidanka marka maanta waxaa weerar ku soo qaanay geeda la yidhaahdo xasbiga bilaw magaalada muqdisho marka ilaahay salligiisii waxaana ku daahfurnay camaliyad gaadi ah ilaahi subxaanahu watacaala ilaahayna guri waa lagu siiyey haddaay tobanka ilaa iyo hajarka anaga ayaa ka sugan xabsigii oo ariga wixii qeyb ka maamulaya dhulka ayaa ku badintahay markaan wixii oo ariga qalab ay lahaayeenna waa burburin waana guri maanta wana galaasha iyo taagi ilaa hajarka mana soo gelin ilaa hadda waxay suuriyaa qaraxa waxbay suuriyaa ma garin anaga waxaan u taagannahay laa ilaaha ila allah inay kor u yeelno uma tabacdi dadka mustadcafiinta ah ee la duuliyey inaan dulmiga aan ka qaadno ma garan سنة المختار فينا وأعراض النساء لها أنين تقول أما ترون الكافرين كتاب الله يدعو istishaadii zakariye ayaa ku tilmaamnaa mujaahid cibaado badan oo laasimi jiray akhrinta qur'aanka soomka iyo qiyaamuleelka ka hor inta uusan u dhaqaaqin howlgalkiisa ayuu walaalkeen zakariye waxa uu muslimiinta iyo mujaahidiinta u reebay dardaaranno dhinacyo badan taabanaya waxaana allah u weydiinaynaa inuu ka aqbalo camaliyaddiisa بنا. على أشلائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سنينا سنمضي في الطريق ولن نبالي وننصر دين رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمون أمد المسلمين تأه لما توضأ وان سلامية الكمان كسلامية إلهي سبحانه وتعالى حليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إلهي سبحانه وتعالى وحليه كوا إيمانك لغه ليو إلهي سبحانه وتعالى كعبسدا وسدب إلهي سبحانه وتعالى وعبسدا إلهي سبحانه وتعالى وحليه مركا أصور مننا إلا إذن كوا مسلمين موياني مركا وحان ليها أمد المسلمين تا ميل كست أي جوغان waxaan ugala dardaarmay horta wasiyadaasi ka bacdi waxaan leeyahay ummadii waxaan la haysta waa diintiina iyo dalkiina weeyaan waxa haystan idinkana waa u jeedaan waa dad oo isku soo baxaystay inay adduunkani iyo diinta ilaahay subxaanahu watacaala ay dumiyaan ay isku soo jeesteen hadday yihiin soomaaliya iyo hadday yihiin etoobiya iyo hadday yihiin burundi uganda iyo kenya ugu horreeyana maraykan ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisana waa nooga addeeyey waxay rabaan inay idin laayaan oo dhammaantaynaba ayna laayaan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yarudduukum can diinikum in istataacuu diriir iyo colaad idinka deeyi maayaan nimankan ilaa ay idin kiristaameeyaan mooyaane insha allah maddaasna ma dhici doonto ayaga ayaa dulloowaya oo gaaladaas ayaga ayaa dulloowaya waa imaa soomahan anaka ayaa shahiidayn wax kaloo ka dhahaya ma lahan waxaa lagu dhaqmaya waa diinta rabbi subxaanahu watacaala marka ummadda muslimiinta ah waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala inay ka cabsadaan oo ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa ay soo baxaan oo ilaahay subxana watacaala diintiisa ay soo aadaan ayaan fariin ah ugu diraya waxaan kaloo fariin u diraya walaalaha mujaahidiinta meel kasta ay joogaan oo meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay horta ilaahay subxaanahu watacaala ha idiin xifdiyo oo maanta waxaad u taagan tihiin koryeeladda diinta rabbi subxaanahu watacaala insha allah amalkiinan ilaahay idinkama dayaco oo ilaahay ikhlaasa idinka dhigo dhammaantiin oo ilaahay ikhlaasa nooga dhigo oo waxa anaka aan qabanayn marka waxaa la nooga baahan yahay ilaahay subxaanahu watacaala inaan ka cabsano oo ilaahay subxaanahu watacaala wax walbo anaka aan qabanayn ilaahay subxaanahu watacaala daraaddiis aan u qabana camalka anaka aan qabanayn wallaahi aladii laa ilaaha khayru alla daraaddiisa mooyaane wax kale uma qabanayno ummadda muslimiinta aan middaas ha ogaadaan anaga waxaan u taagannahay diinta rabbi subxaanahu watacaala inaan koryeelno ciddii dulmanna dulmiga aan ka qaadno intuu ilaahay subxaanahu watacaala aan kala kulmayno ama nasri ilaahay subxaanahu watacaala oo naga siina waa anagoo muhaajiriin ah oo anagoo ansaar ah dhammaanteen waxaan isku baxaysane inaan ilaahay subxaanahu watacaala kelimadiisa aan koryeelno mujaahidiintan waxaan leeyahay markaan abshiruu bishaarista ilaahay subxaanahu watacaala wuu noo bishaariyey axibatan alkiraam ilaahay wuu noo bishaariyey insha allah anakana waxaan rabnaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu naga raali noqdo oo agtiisa farxad iyo wax walba aan ka helno ayaan rabnaa biidn illaahi tacaala taasna ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ballan qaaday ilaahay wuxuu leeyahay ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna ilaahay subxaanahu watacaala ayaa noo diyaariyey haddaan adduunka aan ku rafaano aan ku dhibboona biidni illaahi tacaala ilaahay agtiisa ayaa wanaag ikhiraad noo jiro marka waxaan leeyahay mujaahidiinta ah waxaan leeyahay camalkeena ikhlaas ilaahay nooga dhigo oo ilaahay subxaanahu watacaala ha noo barakeeyo oo ilaahay subxaanahu watacaala daraaddiisa camalkaas aan u qabano wallaahi bilahi maanta haddaan ilaahay daraaddiisa aan u qabano wallaahi wax kaswaan waan helaynaa marka mujaahidiinay waxaan idin leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala cabsidiisa ayaan idin dardaarmay mar walba mar walba meel kasta ay joogtaan marka waxaan kaloo fariin u diraya umarada mujaahidiinta gaar ahaan abaa cubayda maanta amiirow waxaan ku leenahay samcan wa taacan waxaana kugu addaacnay ilaahay subxaanahu watacaala qolkiisii yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu alrasuul wa ulul amri minkum oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay kuwa iimaanka laga helayow ateeca ilaahay iyo rasuulkiisa ulil amrigana ateeca ayuu ilaahay subxaanahu watacaala uu leehay maanta waan ku adeecnay waxaana kugu adeecnay macruufka adi aadna faraysid oo kelimada laa ilaaha ila allah in la koryeelo oo aad maantan uga amartay biidni illaahi tacaala waan ku adeecaynaa filmanshati walmakra intaas dhan waan ku adeecaynaa biidni illaahi tacaala intaad nagu wadid khayraadka biidnillaahi tacaala ilaahay adigana waxaan kaaga baryaynaa inuu ilaahay ka sugo waan kuu soo ducaynaynaa mar kasta wallaahi maanta amiirow waan ku jecelnahay waan ku jecelnahay gaar ahaan aniga xitaa saas ayaan kuu jeclahay maanta amiirow waxaan ku leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku xifdiyo oo maanta wallaahi wax aan kuu qaban kara ma jirto ilaa duca mooyaane middaas ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala kaaga soo baryaya inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka aqbalo camalkaadii maanta wallaahi mas-uuliyad weyn ayaad haysaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku saaray ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxaan kaaga baryayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala adduun iyo aakhara inuu kaa farxiyo adduun iyo aakharaba inuu ilaahay kaa farxiyo ayaan ilaahay kaaga baryaya oo marada kalena waxaan leeyahay idinkana sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin xifdiyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kelimadiisii ayaad maanta u taagantihiin oo kelimadiisii ayaa maanta laydin dhibaataynaya oo kelimada laa ilaaha ila allah ayaa maanta guryihiina aad ugu weyseen saad kelimadaasi aad u kor yeeshaan oo xaasiskiinii oo qaraawidiinii oo dalkiina dhan aad ugu faaruqdeen hadday yihiin muhaajiriin iyo hadday yihiinba ansaar dhammaantiinan waa idinsoo ducaynaynaa maanta anagan waxaan u taagannahay saad wax u soo qorshayseen middaas inaan fulino oo rabbi subxaanahu wa tacaala daraaddiisa aan u fulino wallaahi wax kale uma taagin haddaad maanta ilaahay aad barisa baraysaan oo baryadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idinka aqbalo anagana sidaas ayaan u fulinaynaa biidni illaahi tacaala marka waxaan idin leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idiin xifdiyo marka waxaan fariin u dirayaa qaraabadeydii qaraaway waxaan idin leeyahay horta waa i taqaaniin dhammaantiina magacaygana waa taqaaniin waad ikasiisin dhammaantiini horta waxaan idin dardaarmaya ilaahay cabsidiisii markaan haddaad aad maqashaan shahiidkii haddaad maqashaan ani waxaa u bahay ilaahay subxaanahu wa tacaala daraaddiisii cabsidiisii ilaahay inuu iga raali noqdo oo idinkana maalinta qiyaamaha aa idin shafeeca qaado biidni illaahi tacaala waa idin shafeeca qaadi doonaa inta hadduu ilaahay raalli ugu noqdo markaan waxaan idin leeyahay sabra oo cadowgana la sabartama oo maanta jihaadka meel weyn ayaad ugu taagantihiin oo meel weyn ayaad ugu taagantihiin marka waxaan idin lahay sii laba kacleya oo ku sii dara sidii saas imid ka sii daran la soo baxa maanta waan idin jeclahay waxaad wadaan waa jihaadka weeyaan waxaad u soo kacdeen jihaadka waxaan idin leenahay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala absidiis gaar ahaan waxaan u dardaarmay waalidkaygii marka waxaan leeyahay gaar ahaan hooyadeed hooya waxaan ku leeyahay haddaad geerideeda qasha goor baad maqli doontaa sabar ayaan ku leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa ayaan kuu dardaarmay waxaa kaloo kugu dardaarmay carruurta aniga ila dhalatay iyo wiilkii aniga aan dhalaba waxaan idin waxaan kaa rabaa hooya gaar ahaan adiga intaad nooshahay inaad diinta rabbi subxaanahu wa tacaala aad ka soo barbaaraysid oo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintaani koryeelidiisii inaad ka soo barbaaraysid waxaan ugu sheekaysaa waddada aniga aan ku baxay inuu asigana ka soo baxa waxaan kaloo u dardaarmay xaaskii waxaan ku leeyahay horta ilaahay subxaanahu wa tacaala kaa raali noqdo waxa aad ii qowtay wallaahi bilahi wax weyn weeyaan weligaada ima aadan dhibin ilaahay subxaanahu wa tacaala raali ha kaa noqdo ilaahay subxaanahu wa tacaala ani adigana hanagu kulmiyo jannada biidni illaahi tacaala marka waxaan ku leeyahay adduun ka horta wax ku dhibaya ilaahay kuma tuso ilaahay subxaanahu wa tacaala kaa raali noqdo waxaan kaloo fariin u dirayaa adeerkeyga waxaan leeyahay adeerkeyga maanta waa isoo barbaarisay waxaana iga soo barbaaraysay jihaadkani si aan meel sar ah u gaarsin lahaa ayaad iga soo barbaaraysay horta ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kaa raali noqdo ilaahay khayr ha ku siiyo waxaan ku leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala jihaadka ha kaa sugo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala camalka adiga aa qabatay ilaahay kaa aqbalo waxaan ilaahay ka rajeynayaa maalinta khiyaamaha inaan kuu shafeexa qaado biidni illaahi tacaala middaas ayaan kaaga baryaya markaan waxaan kaloo fariin u dirayaa gaalada oo ku soo duulay waddankiina waa kelimadii ugu dambeysay weeyaan gaaloy waxaan idin leeyahay ayuha alashraar ayuha asufahaau alkhaasiruun waxaan idin leenahay ummadda muslimiinta ah waad dhibaatayseen waxaana ku dhibaatayseen xabsiyada gaar ahaan xabsiga jilcow biidni illaahi tacaala horta kuwa xabsigaas walaalaha ku jiraan waxaan leenahay maanta iberi bis ah na suga biidni illaahi tacaala wallaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala daraaddiisii ayaan u soo socnaa ka bacdi soomaan inaan idink aa idiin furanno oo waxay cadow ah meeshaasa joogeen inaan laayno markaan gaaladaas waxaan leenahay waxaad doontaan sameeya taariikhda ay idinku dhici doonto oo taariikhda idinka ay idinku dhici doonto ayaan la yaabanahay horta marka ugu horreysa waxaa waajib iga ah inaan kelimada laa ilaaha illah ay idin gaarsiiyo hor oo toobad keena alaana tuubu ila allah toobada waa diideen soo ma ahan wallaahi anigoo magacayga ah zakariya cumar saalax oo walaalahna ay ii yaqaanaan cusmaan waxaan ku leeyahay waxaad ku bishaaraysataa addabxu waa gowraca weeyaan gurguurta gaaladan dhan wallaahi bilaahi waxaad arki doontaan rag xul ah ayaad arki doontaan biidn illaahi tacala gaare gaari iyo qori qori xagga dhig waxba hadalka idinkuma dheeraynayo aniga wixii farina waa ladiin dira maanta biidni illaahi tacaala waxaan ku hadlaya aniga aan kasaya waa ficil weeyaan waana arki doontaan rabbina wuu arki doonaa wixii meeshaas aan ku sameeyey biidni illaahi tacaala camalkaygina ikhlaas ilaahay iga dhigo soo islaama waa imaa soomaahan الذبح
أحبتنا شممنا المسك فيهم ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة أحبتنا شممنا المسك فيهم ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة
barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreeb kuurarka markan iyo shabeellada hoose gaari nooca aysan xabaddu karin oo ay la socdeen saraakiil murtadiin bangaraafaha ayaa lagu burburiyey duleedka degmada afgooye kadib qarax lagu bartilmaameysaday qodobkaas iyo sidoo kale cali guudlaawo oo shaqo ceerin ku sameeyey muuse salaad weheliye oo ahaa guddoomiyihii maamulka riddada hirshabelle ugu magacaawna hiiraan kadib markii maleeshaadkii uu hogaaminaya lagu jibiyey dagaaladii ka dhaca bariga hiiraan waxaad ku dhegeysanaysaan xubinteena hadalaynta warbaahintii guudmarka mareegaha islaamiga ah aalaab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed heye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgal qarax ah oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilaayada shabeellada hoose qaraxan oo ahaa mid culus ayaa ciidamada mujaahidiintu waxay ka fuliyeen deegaanka waraaboole ee hoostaga degmada afgooye waxaana la beegsaday kolonyo murtadiin bankaraaf ah oo kusii jeeday saldhigga balidoogle saraakiisha ciidanka mujaahidiintu waxay xaqiijiyeen in qaraxa uu haleelay gaari baruuf ah oo ah nooca aysan xabaddu karin waxaana la socday saraakiil bankaraaf ah gaariga la qarxiyey goobta ayuu ku burburay waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday saraakiishii gaarigaasi la socotay waxaa xusid mudan in diyaarad helikabtar ah ay goobta soo caga dhigatay taasi oo daabushay meydadka iyo murtadiinta bankaraafta waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa guudlaawe oo xilka qaadis ku sameeyey guddoomiyihii gobolka hiiraan murtad cali guudlaawe oo ah madaxa maamulka shaadaladirarka hirshabelle ayaa cayriyey mid ka mid ah hogaamiyeyaashii murtadiinta ee ku soo jabay bariga wilaayada hiiraan wareegto ka soo baxday xafiiska cali guudlaawe ayaa xilka looga xayuubiyey murtad muuse salaad weheliye oo maamulka riddada ah ee hirshabelle ugu magacownaa guddoomiyaha hiiraan kadib markii uu ku fashilmay dagaalka ay maleeshiyadiisu kaga jireen wilaayada hiiraan guudlaawe ayaa sidoo kale wareegtada uu soo saaray guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan ugu magacaabay murtad kale kaasi oo lagu magacaabo maxamed carab murtad muuse salaad weheliye oo ah ninka xilka laga xayuubiyey ayaa lagu xusuustaa guuldarrooyinkii ugu dambeeyey ee ka soo gaaray bariga hiiraan wuxuuna ahaa hogaamiyihii maleeshiyada riddada ee dagaalka shaadaladirarka kaga jiray bariga wilaayada hiiraan kuwaas oo allah fadligiis ku hoos burburay howlgallada mujaahidiinta ee lagu xoreeyey dhul ballaaran intii ay dagaaladaasi socdeen waxaa laga dilay boqolaal maleeshiyaad ah iyadoona laga qabsaday dhammaan degmooyinka iyo deegaanada bariga hiiraan ee lagula loolamayey oo ay ka mid yihiin maxaas moqokori iyo sooman tardo iyo deegaano kale oo muhiima waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka lafta gareen oo magaalada baydhabo ka horjoogsaday siyaasiyiin mucaarad ku ah maamulkiisa iyo xiisad ka dhalatay arrinkaas wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ayaa tilmaamaya in maamulka koonfur galbeed lagu amray in la celiyo diyaarad xamar ka soo qaadi lahayd siyaasiyiin mucaarad ku ah lafta gareen siyaasiyiinta laga hor istaagay in ay yimaadaan baydhabo ayaa waxaa ka mid ah shariif sheekh aadan iyo maxamed mursal iyo xubno kale oo mucaarada xubnahan ayaa dhowaan kulan ay la qaateen xasan gurgurte waxay kaga dalbadeen in uu lafta gareen ogolaado in ay tagaan magaalada baydhaba taasi oo la sheegay in lafta gareen uu ka biyadiiday wararka soo baxaya ayaa sheegaya in xubnahani marka ay tagaan magaalada baydhaba ay u qorshaysnayd in halkaasi ay ku qabtaan kulamo ka dhana maamulka lafta gareen xubnaha mucaaradka koonfur galbeed oo doonaya xilka madaxtinimada maamulkaasi ayaa ku cadaadinayaa xasan gurguurte inuu lafta gareen ku amro in uu qabto doorasho ay xubnahani ka qayb qaadan karaan taasoo la sheegay in uu lafta gareen diidan yahay arrintan ayaa la sheegayaa in uu khilaaf cusub ka dhex dhaliyey xasan gurguurte iyo madaxa maamulka koonfur galbeed oo hadda u muuqda in uu kasii baxayo garabka xasan gurguurte waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka mustafa cagjar oo jirdil iyo dhulboob ka wada dhulka soomaali galbeed ciidamada maamulka ay xabashadu ka dhisatay soomaali galbeed ayaa dhulboob u geystay beero ay lahaayeen dad shacab ah kuwaasi oo ku yaal degmada shabeelley waxayna halkaasi ku xireen kuna jirdileen dhowr qof oo ka tirsan qoysaskii iska lahaa dhulkaasi guddoomiyaha degmada shabeelley yuusuf xasan cali ayaa dhulboobkan ku tilmaamay mid sharci ah islamarkaana dhulkan uu ka dhigi doono hanti dowladeed hase ahaatee waxaa soo baxaya xogo kale oo sheegaya in qorshahani ay ka dambeeyaan ganacsato doonaysa inay dhulkaasi qabsato mas-uuliyiinta u sarreysa maamulkan ayaa marar badan sidan oo kale falal kuwan la mid ah uga geystay dhulka soomaali galbeed iyadoo inta badan dadkii danyarta ahaa ka faramaroojiyey hantidii ay dhaxalka u lahaayeen xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ahna bashiir caawa waa inaga inta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dhexe ee faafareebku wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo baay shan iyo labaatan qof oo ka mid a dadka reer miyiga ah ee ku sugan deegaana hoostaga degmada buurha kaba ayaa ka faa'iidaystay mashruucii dhinaca kubcinta ee ka socday wilaayada islaamiga ee baay howshan ayaa ka dhacday deegaanka bisiqacde tibintan ayaana andalus idinkaga soo diyaarisay bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waxa aan ku suganahay deegaanka bisiqacde ee hoosaga degmada buurha kaba ee wilaayada islaamiga ah ee baay maanta waxaa halkan ka dhacaya mashruuca qeybinta sakada gaar ahaan qeybta kobcinta ama tamwiilka loogu sameynayo dadka muslimiinta ee ku nool deegaana hoosaga degmada buurha kaba shan iyo labaatan qoys oo ka mid ah qoysaska ku dhaqan deegaanada hoosaga degmada buurha kaba ayaa ka faa'iidaysanaya mashruucan kobcinta waxaana qoyskiiba la siinayaa soddon iyo shan neef oo ari ah deegaanada dadkan ay ka kala yimaadeen ayaa kale ah masaare ceel bashiir iyo deegaanka aan ku sugannahay ee bisiqacde oo dhammaanba hoosaga degmada buurha kaba waxaa halkan ku sugan mas-uuliyiin ka tirsan maktabka diiwaanka sakada wilaayada islaamiga ah ee baay hadda ayaa si toosa ay u bilaabanaysaa howlaha qaybinta kubcinta waxaan arkayaa ee rag daris isku nooca wata misna ka tirsan fariiqa sakawaadka ee wilaayada islaamiga ah ee baay oo dadka muslimiinta ee u qaybinaya min shan iyo soddon nefaari markan waxaa la bilaabadiiska yeerinta magacyada dadka ka faa'iidaysanaya sanadkan mashruuca kobcinta ah ee qaybtiisa labaad ee ka soconaysa deegaanka bisiqacde ee hoosaga degmada burakaba ee wilaayada islaamiga ee baay إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم إن شاء الله تعالى maanta oo ay tahay maalin axad taariikhda hijradan ay ku beegan tahay bisha afaraad kun afar boqol afartan iyo toddobo waxaan joognaa gobolka baay gaar ahaan degmada buur hakabe deegaanka bisaqcadde insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan qaybino xoolihii tamwiilka oo lagu kabcinayey ummadda maaragta muxuu ahaaye oo soomaaliyeed gaar ahaan dadka reemiyiga ah insha allahu tacaala marka shalay nin maaragtay muxuu ahaaye oo toban neef haystay ama wax ka yar haystay faqiir ahay ayaa insha allahu tacaala maanta qani naqon doono berina zake laga qaadi doonaa insha allahu tacaala marka cadad la qaybin doonana qof walba waxaa la siin doonaa min soddon iyo shan neef oo ari ah allah u barakay insha allahu tacaala marka magacyadii aan yeeri doonaa qofka koowaad aan yeerinayno waxaa waaye xasay cusmaan caliyow xasay cusmaan caliyow insha allahu tacaala ha lagu wareejiyo soddon iyo shan neef oo ari ah soddon iyo shan neef loo soo bixiy gacanta hala fududa insha allah tirinta arigana hala hubiyo insha allah
waa hagaagka dhegeystayaal markan waxaan eegi doonnaa qaar ka mid a dadka loo sameeyey kobcinta ee marka hore assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu wadaanka kolley ana kokoy deegaanka buurey manaas magacagay hase cusmaan cali deegaankaana rooga bisig ida waaga mahadle muslimiinta mahadle soddon ishan neef iriga inta liisi maasha allah ka waran maanta dareenkaaga dareen ma jer walaalka mahadle waaga mahadle walaala mahadle muslimiin lan weerti nolola la taawiya langaalan weerti dila la taawiya farxaad biinga rooga geekaan maasha allah maalinta ma filaysay markaa soddon shan neef ari in oo kobcin oo sake ahaan lagu siiyo haa geega ini yo ana gaalantay kahayo muslimiin isidi waaga mahadle
muslimiintii hore looga soo qaada zakada maxaa ugu duceynaysaa kolley ilaahay yoona mooradii allan barqa allan ziyaadi walaasha walbarqale allan kuwaala ununa walbarqale allanin kuwaala muslimiintanin goroteena galanti oo guul alla hasaar anti gaale alla jibi anti muslima garabsha alla gaal marka xoolahan inaa dhaqaalaysata lagu siiyo hoolaan ini ana dhaqaalaysado onka dhidheelina dhiinsi kontonga jiraan anti arkaasba dhagamaay haangna maka dhidheelaw kolley bisaasa haka dhowaadaasa marka hore xoola dhaqata ma ahayd oo dhagatihaay maxaa ku joogo tumungneef eringa haye saado nafko geela haanas makadhidheelan hatan haangna makadhidheelaw maasha allah waaga maanta mahadle kordhinta lagu sameeyey ka waran xoolaha lagu badiyey haan hobliin badi intee fadheeda maadung miilma fadheedaan walaay dhagada haye haa maasha allah marka hore muu aragtay in inta qof inta kuu yeero soddon shan neef ari la siinaayo oo zako waa la dhaa hore muu aragtay adi may haye geeka koo walaala muslimiinta mahadle leh haye waaga mahadle muslimiinta mahadle leh Aha.
horma aragna ilaa madininin weerin lan muslimin weerti nolola la taawaya lan gaalan weertin dila la taawaya muslimiintaasin weeray toobnan ari farahad wiinga faraani maasha allah hatana geeg farahadi farahadi kuwiinga surugna markii lagu dhahay ka waran soddon shanta neef ariga adaa iskale oo dhaqaaleysa lagugu talagalay ka waran walaahi farahad wiinga faraxe Aha.
farahad wiinga maanta farxaddaada maxaa ku qiimeyn lahayd ilaahay wiigna waahedkaa aza wajalag ewa ankama hadeena yo ankama Aha.
hadnagna ilaahay wiina waahedka inti haneen weertey zekwaadkana siidi anti mooladiyo lahagbi anan barakhaay amiin anti haneen gorotayna siiday soddon shanneef unampedaanna siideen ilaahay barakhaay galantiyo guraal hisaa aamiin insha allah waa hagaag weli waxaa deegaanka bisqacde ee hoosaga degmada buurha kabe ee wilaayada islaamiga ah ee baay ka soconaya howlaha qaybinta zakada gaar ahaan qaybta kobcinta oo la siinayo shan iyo labaatan qof oo maanta laga kala keenay deegaanada masaare ceel bashiir iyo deegaanka aan ku sugannahay ee bisqacde waxaana howshan wadaa maktabka diiwaanka zakada wilaayada islaamiga ah ee baay soddon iyo shanta neef ari alugsulaintii imaaw adeer asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakatu magacaa sheeg ismaan cali cabdiraxmaan maasha allah deegaanka aad joogtid deegaankii wadankeyda gadaal beertay baa kurkuro haddaan mahabaa degan maasha allah haa maanta intee joogtaa maad waxaan joogaa bisqacda bisqacde ka war maanta maxaa ka socda alxamdulilah Haye.
hoolaan ka helnay Haye.
haa Maasha Allah.
ninkii dhib qabay oo loo kaalmay maasha allah Haa.
adi meeqa jira tahay maaga tobaatan jiraan ahay Haye.
haa hadda maanta maxaa lagu siiyey mahada soddon iyo shantan af eriya liisi Haye.
haa horey xoolo muu lahayd toban riyaad aan qabay haye haa maasha allah hay berigan erin jiraan ahay alxamdulilah maanta maxaad dareemaysaa nicme Haye.
iyo nabad iyo bilaareen daleema Eh, adeer cismaanow markii laguu sheegay in eh, soddon iyo shan neef ari lagu siinayo ka waran dareenkaaga soo noqday faxmo gaar aan soo baxay
si fiican haa maasha allah maanta dee nin xoolo dhaqataan aad tahay malihi nacam nacam si fiican haa waa dhaqaalaysan waa dhaqaalaysana waa dhaqaalaysana maasha allah haa sanadka dambe waxaa rajeynaya zakada wax ka bixisa antaan zake aan ka bixiy fadhiga waleyda ugu geey si fiican haa maasha haa.
allah maanta muslimiinta ka waran daryeelka ee dadka u samaynaysa ka waran nacam aad u fiican yahay haa haa maasha allah hadda waa lagu siiyey adaa- adaa iskale anaa iska leh tiri bal tiri tiri kow laba saddex afar shan lix todob sideed sagaal toban waa kaa waa kaa
maasha allah maanta dareenkaaga maxaa ku cabiraysaa dareen fiican maxaa ku cabiraya maanta maanta ka waran farxadihii kusoo mara maanta maxay ka mid tahay yaa waxa wey waa Hay.
Ah.
aad u faraxsan aada afraadsan maasha allah Ah.
dadkii hore zakada looga soo qaaday maxaa dhihi lahay
dadkii hore deegaan laga soo qaadiya moorkadooda dadkooda dunyada alla barakay Amiin.
Ah, maasha allah ah, ah.
waxa waaye sannadaha soo socda adoo saamarka in lagaa soo qaado dad kala siyaarta adigan nacam hadda ilaah raalli noqon hadda Ah.
ilaahay gaarsiin maasha allah Ah.
ugu dambeyn muslimiinta waxaa ugu ducaynaysaa
gaalada allah naga jibin aamiin wadanka allah ha nooga baxay Amiin.
soomaaliya allah gole kor allah waliid kor allah u qaada ha saasaan rajaynayna Insha Allah taala.
hadda ilaahay raalli aa noqon maasantaade Ah, ee yaro.
xoolaha ilaah ku barakeey insha allah Insha Allah.
waliidiina kor allah ka dhiga Amiin.
ha Insha hee Allah. wahagaag ee weli waxaa deegaanka bisiqacde ee hoosaga degmada burakabe ee wilaayada islaamiga ah ee baay si habsamae kaga soconaya howlaha zakada qaybintooda gaar ahaan qaybta kobcinta ee tamwiilka loogu sameynayo dadka ee ku dhaqan deegaanada hoosaga degmada burakabe ee wilaayada islaamiga ah ee baay Ee, marka hore magaca ii sheeg mareeg madaxmed cabdulaahi yadheere deegaankaaga buurha kabo maasha allah intee deegaan ahaan taga degan tahay tuuladay waageedii lare yah raydabo reydaba miya haa maasha allah reydabaa ka timid maanta ka waran ee, bisiqacde maxaa lagu siiyey soddon iyo shan neefirina haye yeel isaga maasha allah mujaahidiintaan kama hadiya ilaahay aan kama hadiya bacdaan ilaahay subxaana watacaala aan kama hadiya mujaahidiinta isaydi gaalada galantee alla hoos ka dhaka mujaahidiinta galantee kor alla ka dhaka aamiin ee, maryan ee, horey ee, xoolo dhaqato maaad xoolama ku joogeen haa meeqa ku joogto tuma iyo shan neefirina haye Ee, maanta ka joogta.
waran haddii intaa lagu daro maasha allah Aha.
ka farahasana maasha allah markii lagu sheegay in soddon iyo shan neef oo ari oo kubcin ee, wilaayada baay ay ku siinaysa ka waran shucuurkaaga soo noqday maasha allah sharci orkay fayleey Aha.
alxamdulilah Aad waa faraxsantahay.
waada aan faraxsana Aha.
idaad aan faraxsana muslimiinta maxaa ugu ducaynaysaa muslimiinta ilaahay galantiya onti korka dhaka Amiin.
gaalada galantiya hoos ilaahay ka dhaka Amiin.
hiya meel la raaiso hiya ilaahay ka tuuga xoolaha marka waa dhaqaalaysane waa dhagalaysade meel la raaiso duurkan guuriye haddaba duurka degana baad- baadiya roog ma meel magaalo ama roog marka inaad sakada wax ka bixisaa diyaaru tahay haa diyaaran ahaa hoob sakada la deer inta liin koysa ka dhiibo anina baloogayliisay maasha ya allah diyaaran ahaa maasha allah Ah.
aad waa faraxsantahay aad aan faraxsan ahaa insha allah
eeno cusmaan cabdiyow deegaankaagana dagaankay masaar moorboorka la ree maasha allah buraka bay ka tirsan tahay haa degmad buura kaba inuu bal ka waran maanta f- shucuurkaaga haa insha allahu tacaala mujaahidiin marja koraalhe kuwaal mooradi lahakabii ciyo laanki habii iloo caamiliinta ilaahay habarakhay maxaa lagu siiyey maanta boqolka bay onoo jown aragday ee, degmada buura kaba deegaanka basigede Aha.
soddon iyo shan naf araya eraya yaa la isi eeno cusmaan cabdiyow maasha allah yaa la isi Farxadaada ka waran.
Aa, farxad ilaahay barakhay Mhm.
gaalada alhijibi Aamiin.
muslimiinta garja guul alhasaar Aamiin.
mujaahidiinta ilaahay marja kor kuwaal Aamiin.
wali dhiibi onan sadaqalanin kuwaal Aamiin.
iyoon sadaqalan kuwaal onan iimaanka allah inii geli xoolaha waa dhaqaalaysanay xawala dhaqaalaysadaa ilaahay onan eeftan astur Aamiin.
adduunyo onan aakhira eeft- eeftan allah hore xoolama ku joogay hoole in roon labaatan neef irin ah soddon onan shan naf irin ilinka dari Mhm.
konton iyo shanwo Mhm.
ilaahini barahay Mhm.
iyoon sadaqalan kuwaal mujaahidiin marja kor halihi kuwaal zakada haddaa soota haddii la deero on run halna noolna ilaahina deersida ini zaka kabeena hool siyeetan ayay lama naf irin kabeena haddii afartan ayay rikabeena waa kay haddii boqol iyo labaatan iyo saddex naf inta kabeena maasha allah ilaahay ahni deersi Maasha Allah. Maxaa u ducaynaysaa?
muslimiintana ando ayaan ilaahay weyn waahidkahay gaalada ila halijibi aamiin gaalada alihijibi Amiin.
gaalada alihijibi Amiin.
muslimiin garbiya guur alihisaar Amiin.
mujaahidiinta kha- khaasa ilaahay marja eh, korkuwaal aamiin wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wcalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal weli waxa aan ku suganahay deegaanka bisiqacde ee hoosaga degmada buurha kaba ee wilaayada islaamiga ah ee baay maanta waxaa halkan si habsamile kaga soconaya howlaha qaybinta sekada gaar ahaan qaybta kobcinta oo ay ka faa'iidaysanayaan shan iyo labaatan qoys oo laga kala keenay deegaanada masaare ceel bashiir iyo deegaanka aan ku sugannahay ee bisiqacde oo dhammaanba ka tirsan degmada buurha kaba ee wilaayada islaamiga ee baay sidaan hordhacan idinkugu sheegay waxaa howshan ee bixinaya mas-uuliyiin ka tirsan maktabka diiwaanka sekada wilaayada islaamiga ee baay iyadoo dadku ay ku wareejinayaan rag ama fariiq gaar ah oo loogu talagalay in dadka ay si siman ugu qaybiyaan min shan iyo soddon neef oo ari oo kobcin loogu talagalay islamarkaana ay dhaqaalaysaan dadka muslimiinta ah waa hagaag dhegeystayaal qaybaha dambe ayaan isla soo gaarnay tabinteena ku aadan mashruuca kobcinta ah ee maanta ka soconaya deegaanka bisiqacde ee hoosaga degmada burha kaba ee wilaayada islaamiga ah ee baay markan waxaa ila jooga sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekhana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowow idaacadda islaamiga andalus wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa dhowah
sheekhana horey waxaan oga soo hadalnay deegaanka raamacadey iyo mashruucii kobcinta ee ka dhacay maanta waxaan u joognaa deegaanka bisiqacde ee hoosaga degmada buurhakaba iyo howlaha kobcinta wilaayada islaamiga ee baay ee halkan ka wado bal faahfaahin naga sii bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah waaalihi wasaxbihi waman waalaah wabacd allah subxaana watacaala ayaan u mahad celinaynaa bacda xamdillaah idaacat landalus waxaan leenahay jazaakum allahu khayran walaalaha juhdiga badan ku jiro ilaahay abaalkiina ha badiyo miisaanka xasanaadka idin saaro intaa kadib waxaan ku guda jirnaa wila mashruucii kobcinta dadka masaakiinta ah lagu dhaqaalasiinayey lagu tamwiilinayey ayaan ku jirnaa horey waxaan ugu soo dhammaanay degmada qansax dheere degmadii labaad ayaan maanta joognaa insha allahu tacaala waa degmada buurxakaba gaar ahaan deegaanka bisagcaddo oo maqarka degmada ah ayay shaqada ka socotaa dad aad iyo aad u fara badan oo masaakiin ahaa oo aad u tabaalaysanaa ayaa halkan la isugu keenay bixamdulilaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu qadaray dadkaasi in la tamwiiliyo xoolo fiican la siiyo waa shan iyo labaatan qoys shaqadaasi si fiican bay ku socotaa wax la siinayona waa ari halkii qoysba uu heli doono shan iyo soddon neef insha allahu tacaala
bal ka waran mashruucan iyo waxyaaba laga faa'iiday tan iyo markii mujaahidiintu ay bilaabeen bixamdilaahi tacaala mashruucan wax weyn ayaa laga faa'iidey oo aad iyo aad ayaa looga faa'iiday madda ugu horreysa waxaa weeye waa waajib rabbaani ah oo la gutay oo ilaahay subxaana wa tacaala waajibaadka inuu saaray dadka in sakada laga qaado dadka masaakiinta ahna la siiyo ta labaad faa'iidada labaadoo laga helay waxay tahay in dadkii masaakiinta ahaa oo markii hore dhulka yaallay oo aad u hooseeyey in kor loo soo qaado ay noqdaan masaakiintii qaybo badan oo ka mid ah ay noqdaan maanta dad maalqabeeno ah oo hantiiliyaal ah oo seko bixin karo marka faa'iido weyn oo aad iyo aad u weyn oo qiimo badan ayaa laga faa'iiday si gaara mashruuca kobcinta ama dhaqaalasiinta ama tamwiilka wax loo yaqaano wuxuu kaga duwan yahay sekada kale asaga waa xoolo aad u badan oo qofkaani ka saari karo faqriga uu ku jiray ka saari karo waxaa laga yaabaa qaybaha kaleoo la bixiyo hal neef geela haddii la siiyo waa nin maalinkaasba ay ku taagan tahay waa gadan karaa shan neef ari haddii la siiyo in neef maalinkaa uu gado kuwa kalena wakhti badan aysan gaarin baa dhici karto laakiin shan iyo soddon neef ari ninkii la siiyo waxay u badan tahay haddii dee maqaadiir kale iyo dhibaato kale iyo aafo kale aysan ku imaanin waxay u badan tahay sekadaasi sekada ku xigto in uu bixiyo asaga laftarkeeda sekada bixiyo maalqabeen uu noqdo marka sanad kastaba in qayb looga talagalo mashruucan kobcinta qayb looga talagalo laxanto siiyo faa'iido badan baa laga arkay alxamdulilah waxaa ku jira dadka in la ta'liifiyo qalbigoodii jihaadka iyo muslimiinta u soo nuglaado oo meesha dantooda ay ku jirta ay gartaan waxaa ku jira inay isjeclaadaanoo maxay ahayto dadkii jacayl uu dhex maro nankii wax laga soo qaaday iyo nankii la siiyey iyo maamulkii ka dhex shaqaynayay howshaa qabanaya intaba dad isku xiran oo isjecel oo isku dhanaca u socda ay noqdaan fawaa'idda laga dhaxlay waxaa ka mid a in qanaaco laga helay dadkii sekada bixinaya laftarkooda ay ku qanceen maxaa yeelay xoolihii laga soo qaaday oo waxay arkayaan walaalkoodii oo maskiin ah oo dhulka yaallay maanta la tamwiiliyayo ayaga la mid ah maalqabeena ayay arkahayaan marka ayaga laftarkooda waa ay ku qanceen marka mashruucaasi aad buu u faa'iido badan yahay fawaa'id badan baa laga helay baaraka allahu fiik ugu dambeyn maadaama gebagabadaan isla soo gaarnay ee sheekh abujacfar maxaa kula dardaarmaysaa ee kontonka qoys ee sanadkan ee kobcinta loo sameeyey ee degmooyinka buuraha kaba iyo kansax dheere ee ku kala sugan sekadaas shan iyo soddonka neef ari qof walba lisii baaraka allahu fiik waxaan leeyahay dadkaasi masaakiinta ahaa haddana walaayada ay tamwiilisay n waxaan kula dardaarmayaa dabcan masaakiin fara badan oo idinla mid ah idinla mustawa ayaa jirtay ilaahay subxaana wa tacaala ayaa idin gartay oo fadligiisa ayaad ku heshaan mujaahidiintan idinka ee idinsoo xuleeno ayaa la idin siiyey waxaan kula dardaarmayaa marka in markii ugu horreysa ilaahay ay u shukriyaan oo u mahadnaqaan mar labaad inay garab istaagaan walaalahoodii mujaahidiinta oo ka shaqeeyey in faqriga ay ka baxaanoo maalqabeen ay noqdaan ka shaqeeyey oo xoolahaas ku wareejiyey inay garab istaagaan oo naftoodii iyo xantadoodii ilaahay gacantooda soo geliya intaba jihaadka ay geliyaan dhiiggaas daadanaya ay ku kaabaan oo garab istaagaan ummadaas ay garab istaagaan muslimiinta ah waxaan kaloo kula dardaarmaya insha allahu tacaala xoolahaasi inay dhaqdaan oo faqrigii maanta laga saaray beri aysan ku laabanin sanadka dambe ayagoo haddana gacmo maran aysan meesha soo istaagin oo xoolahaadii ay dhaqdaan soomaalida waxaa weeye waa xoolodhaqata iyo tacbatooy weeye labadaasay inta badan u qaybsantaa marka xoolihii ilaahay baa gacantiina soo geliyaya inaad dhaqataan kontonkaa qoys haddaysan nagu soo laabanin sanadka dambe oo maalqabeen ay noqdaan oo zaka ay bixiyaan guul weyn waaye insha allahu tacaala guushaasi ilaahay sabab ha idinka dhigo noo ilaaliya guushaasin inaad ka mira dhalisaan oo sanadka dambe aad zaka bixisaan isku daya dadaalkiinni iyo juhdigiinni aad gelinaysaan xantadaas ilaahay gacantiina soo geliyey yaan lagu ciyaarin yaan lagu faataalin mar kasta in adiga un wax lagu siiyo ma suurogalayso waxaa laga yaaba fursaddii kuugu dambaysay inay tahay marka xoolahaasi in laga faa'iidaysto insha allahu tacaala la dhaqdo la raacdo la tacbudo ayaan kula dardaarmayaa xaqii iyo waajibkiina laga bixiyo jihaadkana lagu garab istaago baaraka allahu fiik aad buu umahadsan yahay sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baayuu kaasiya uu ka hadlayey howlahan saka qaybinta garan qaybta kobcinta ee maanta ka dhacday deegaanka biseqaacde ee hoosaga degmada buurakaba allah subxaanahu watacaala ayaan umahad celinayna u suurtageliya diyaarinta iyo tebinta mashruucan gaarka ah ee ka dhacay deegaanka biseqacde horey sidan oo kale waxa ay mas-uuliyiinta maktabka diiwaanka sakada wilaayada islaamiga ee baay howlo kobcinay uga sameeyeen deegaanka raamacadey oo ka mid a deegaanada hoosaga degmada qansax dheere halkaas oo ay ka faa'iidaysteen shan iyo labaatan qoys oo kamid ah bulshada muslimiinta ee ku dhaqan deegaanada hoosaga degmadaasi guud ahaanna tebintii wanaga intaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu guud ahaanna faafreebka caawa waynaga intaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu